إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ka tirsan askarta burundi iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgallo ay fuliyeen dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay ka kala dhaceen gobolada shabeellaha hoose iyo bakool israsaaseen ayaa magaalada boosaaso ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeymo hor leh waxa ay ka geysteen qayba ka mid ah gobolka amxaarada maleeshiyaad hubaysan ayaa afar qof oo shacab ah waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda kenya ayaa boob iyo barakicin ku haya dadka ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee ay gumaysato kenya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan askarta burundi iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warkan iyo war kale oo ku saabsan howlgallo ay fuliyeen dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka kala dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo bakool waxaa inoo haya wararkaasi hashim cabdinaasir in ka badan toban ruux ayaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalka oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca ayaa wuxauu si gaara kaga dhacay deegaanka yaaqle ee dhaca duleedka degmada balcad waxaana dagaalkaas ku dhintay shan askari oo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi halkaas sidoo kalena lix kale ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada burundi halka saddexda kalena ay yihiin ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ah ee degmada owdheegle dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar culus ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid israsaaseen ayaa magaalada boosaaso ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in israsaaseen khasaare dhalisay ay ka dhacday gudaha magaaladaas israsaaseenta ayaa u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaano b s f iyo ciidanka badda ee maamulkaasi ugu yaraan hal askari oo ka mid ah ciidanka la baxay b s f ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay israsaaseyntan ka dhacday magaalada boosaaso wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaruhu uu intaasi ka badan yahay walow aanan tafaasiil rasmi ah laga haynin tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee magaaladan iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ay ka taagneyd xiisado colaadeed kuwaasoo u dhexeeya maamulka halka qaarkoodna lagu eedeynayo inay ka dambeyso dowladda federaalka diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeymo hor leh waxa ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka amxaarada zakariyo cumar ayaa warkaasi ka waramaya waxaa weli halkooda ka sii socda duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya waxaana duqeymo hor leh oo ay fuliyeen diyaaradaha dowladda itoobiya laga soo calaamadeeyey qaybo ka mid ah gobolka amxaarada iyadoona duqeymahan ay si gaar ah kaga dhaceen agagaarka waqooyiga goojaam waxaana wararku ay intaas ku dareen in duqaymahan ay beegsadeen goobo dad rayid ah islamarkaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka amxaarada ah ee ku nool gobollada waqooyi ee itoobiya waxaana dadka naftooda ku waayey duqaymahan ay fuliyeen diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka mid ahaa shaqaale caafimaad carruur iyo dad waayeello ah sida ay tabinayaan warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka itoobiya iyadoona ay xusid mudan tahay in goobaha ay duqaymahani beegsadeen ay ka mid yihiin isbitaallo iyo guryo ay degnaayeen dad rayid ah weeraradan duqaymaha ah ee diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay ka fulisay gobolka amxaarada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay duqaymo ku beegsanayeen qaybo ka mid ah gobolka amxaarada kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana howlgalladan duqaymaha ah ee diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ku beegsanayaan qaybo ka mid ah gobolka muxaarada ay sare u qaadayaan dagaalka u dhexeeya jabhadda mucaaradka ee fano iyo maamulka abiy axmed kaas oo marba marka ka dambaysa sii karar qaadanaya iyadoona labada dhinac mid weliba uu guulo ka sheeganayo dagaallada balse sida ay tilmaamayaan falanqeeyaasha u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaallada ka holcaya dalka etoobiya ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo hadda inaysan jirin cid si rasmi ah guul la taaban kara uga sheegan karta dagaaladan muddada dheer ka dhexeeya kooxaha mucaaradka hubaysan ee ka jira dalka etoobiya iyo nidaamka maamulka abiy axmed maleeshiyaad hubaysan ayaa afar qof oo shacab ah waxa ay ku dileen diigaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warkaasi waxaa faahfaahinaya farxaan cali saacadihii lasoo dhaafay waxaa tuulo lagu magacaabo cali maxamed oo u dhow degaanka cali xaaji ee gobolka shabeellada dhexe ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hab qabiil u abaabulaan maleeshiyaadka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dadka rayidka ah oo ku sugnaa tuulada iyagoona halkaasi ku dilay ugu yaraan afar ruux halka lagu dhaawacay lix kale dadkan ayaa waxaa loo dilay aana qabiil iyadoo muddooyinkii dambe ay deegaanadan ku soo badanayeen dilalka noocan ah iyo dagaalbeeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah mid ka mid a dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo dadka la dilay waxaa ka dhaca niman meel sabjigaaaa la dila cala cali maxamed afar waa iyo shan waa la isu dhex wadaa been waay oo laba qabiila meel xaajacali guriga u dhexaysa ka dhacay aana qabiila joogtaale maanta meesha wax kala dhiba oo dhulka ma jiraan iyaga waxaa cali maxamed walaal bulshada waa muuqsantay midigu iyo dhaawac waa la qaaday midigu waa jiraa lix qofood oo dhaawac xamala loo qaaday calahan waa dhinteen meydkeeba digu haya waa meesha buuqa ka tagay maalmo ka hor ayay ahayd mar ay laba maleeshiyaad beeled oo hubaysan ku dagaalameen deegaanka ceel xaraf oo u dhow degmada cadalle halkaas oo ay dil iyo dhaawacba isugu geysteen colaadaha isbaarooyinka iyo dilalka ay la kulmayaan dadka ku dhaqan halkaas ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ka dambayso dowladda federaalka halka diinteena suuban ay reebtay in qof muslim ahi xaqdaro lagu dilo ciidamada dowladda kenya ayaa boob iyo barakicin ku haya dadka ku dhaqan xaafada ka tirsan magaalada mandheera ee ay gumaysato kenya sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan ciidamada dowladda kenya ayaa boob iyo barakicin ku bilaabay dad ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee ay gumaysato dowladda kenya dadkan oo ku dhaqan xaafada boolishina oo ku taalla magaalada mandheera ayaa waxay sheegeen inay boob iyo barakicin kula kaceen ciidamada dowladda kenya iyo koox tuuga ah wax ka badan labaatan sano ayay sheegeen inay degan yihiin xaafadan habeen iyo maalin walba hadda ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowladda kenya buuladaan degan annaga labaatan iyo saddex sanaan degan annagoo degan ana loo imaaday korkaayna lagu saafeeyey maalin kasta ciidana korkaaynu ku wareega ilmahayna maanta intay inta ka carreen ay webi ku daateen xabadday ka carreen marka maalin kasta aniga qooti minin suudaanna kama imaanin etoobiyana kama imaanin madheeraa ku dhashay habay madheeraas ku duuganyi ilmahayn waa la dhammaynaa afar iyo labaatan askaraana kor taagan waa foofi waayne waa dhaqaaq waayne reednan mahaysana dabeeshaanaan degannahay afar habeen ma sexena marw masaakiin waxaan habeen maalin waa foofna habeen ay maanaa markii guryaha ka barnaana soo daba maraan guryahayn baloodaha ma gasahay nimanka waa intaasoo sanaa meeshaan dhiganay labaatan sana meeshaan dhiganay mandheera buuruudana shiinaysa labaatanka sana dowladda korkanaga dhulka ku cabirtay dhulkii waxaa naga gaday dad boorsaweyn oo baqaraa gata dadkii haddana dhammaynaya maalin kasta weer nagu soo qaadi haya annaka ilmaha annaga meelaan bii ka cabna malaha duur ma shaqaysana duurkeena weer nagula soo qaadaa magaalada waa joogi wayni buurada waa ka guuri hayna marka laga yimaado boobka iyo biliilaqada lagu hayo waxay sheegeen inay xaafadda ku hayso biyo iyo waxbarasho la-aan ilmaha meesha joog oon isguul lahayn biyo lahayn dugsi lahayn dugsi hataa ma haysan madarase ma haysan biyo ma haysano oo butuungiya booydaha jidka u dheganaa biyo ka tuugna war annagu masaakiin haddaana baxaqba midhinimiya masuufaan aana anteena aanahe kalkamaanaga bari diiran dhiisiga bari subax subax u geynayna dhiisigaan u geynayna waaba iska dhiibaan dawladda si aaga u dhiibayna waaba ka tagaynaaba dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalooyinka ay gumaysato dowladda kenya ayaa mar walba waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ugu imaanaya ciidamada dowladda kenya mahadsanid cali aadan warkii alfurqaana dhegeystayaal xilligan waa naga intaa